saaxiibada halka iga horreeyey waxa ay sheegeen taariikhda maanta waxay ku xoojiyeen yidhaahaan dowladowlad goboleedkii ama maamul goboleedka ugu dambeeyey soomaaliya oo la dhisa wa waxaan leeyahay maya ma ahan waa midkii shanaad waa mid muhiim ah waa mid weyn laakiin weli waxbaa noo dhiman gobollada waqooyi ayaa noo dhiman magaalada muqdisho oo maqaamkeedii iyo wixeeda caddaynaa noo dhiman laakiin maanta meesha aan joognahay waa meel lagu farxo laguna faano waaye caasimad la wada leeyahay dadka soomaalida meel kastoo ay dalka ka degan yihiinba ay hiigsadaan oo ay midii ay wax ku lahaayeen ah maamul goboleedyada kala duwan iyo maamulada kala duwan oo dhan ay tahay mid ay hiigsadaan ay u arkaan inay tahay mid ay wax ku leeyihiin muqdisho noocaas ahaan rabnaa ilaahay inankiis iyaduna shaqadeeda way socotaa lagama seexanin way socotaa